ahlan wasahlan dhegeystayaal asalaamullaahi calaykum waraxmatu tacala barakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka wqoybari ayaa dhegeysanaysaa kusoo dhawaad waxbinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan halkan si toosaad uga dhegeysta maalin walba marka laga reebo sabtida axadda dhegeystayaal wargeysada kale ah the standard iyo sidoo kale daily nation qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doonaan si ay kusoo kaakicin kuwa barisay maqalka idaacadda waxyaalaha markaas laisla dhexmaraya laisla hadalhayo iyo waxyaalaha ugu weyn deegaankada tuuladaada qaryadada iyo sidoo kale countiga wadankaada markaasi ku sugan tahay dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin yuusuf bakad halkan iyo subax wanaagsan dhammaantiin inaga leeyahay meel walba joogtay iyo maqaan weliba ku sugantay halkaasaan kugu salaamaya dhegeyste waa hagaag ballan soo qabta wargeeska saaka qeybaha dambe lambarkan u sheega dhegeystaha eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan wargeeskan ku bilaabo halkan saaka wuxuu halkan qorayaa wargeeska bogiska ciwaan wuxuu halkan kaga dhigay raila movement waa dhaqdhaqaaqi waa dhaqdhaqaaqi xooga waa dabcan waa xoogaga dhaqdhaqaaqa ah ee markaasi imikan raila daba socdo dhaqdhaqaaqyadan ayaa markaasi hadda uga soo horjeedaan leeyihiin waxaan ku difaacaynaa dimuqraadiyadda waddanka oo hadda markaasi la doonayo in dhulka la geliyo wayna kuwa cambaareynayaan kuna dhaliilayaan xukuumadda madaxweynaha hadda xilka haya ee william ruto waana mid hadda markaasi qeyb markaasi siyaasad ahaan u jeedisay waxaa loo yaqaana protocol trick waa political tricks dhegeystayaal oo hadda u riicaysa xuleyso fara badan ee dhanka iyo weliba la as-aasayo ururo oo markaasi ay sheegayaan in qaab siyaasad ahaan looga faa'iideysanayo waa dhalinyaro markaasi hadda isbahaysanayso dhalinyaro markaasi astaan kaga dhigtay dareesyada qaar ee ciidamada iyo sidoo kale koofiyad ayaga astaan u ah oo markaasi ay ku hogaaminayaan ama ay sheegayeen inay garab ay ku yihiin raila molodinga shakhsiyaadkan ayaa hadda wargeeska saaka aadka looga hadalhayaa wixii markaasi dhacay doorashada iyo wixii ka dambeeyey ayaa hadda waxaa leeyahay waxay doonayaan inay waddanka ka badbaadiyaan dabcan dhibaatada iyo waa dhibaatada iyo culeysyada ku soo socdo waxaana ay sheegeen inay yihiin waxaa loo yaqaana movement for defence of democracy sida ayaga iskugu magacdarayaan waana dreefs kale cusub ayay la soo baxeen haddii aad soo qabsato wargeyska waxaa halkaasi ka arkaysaa dabcan ayagoo markaasi ku hareereysan ama sidoo kale waa agaaraha ka taagan raila omolodinga iyadoo hal raisna ay ku wada libisan yihiin dhammaantood waxayna sheegeen intani ay tahay mid waddanka lagu badbaadinayo oo sidoo kale dib aan loo noqon doonin ilaa markaasi xukuumadda hadda xilka hayso ay wada sax ah ee waddanka ku hogaamiso mise doorasho sax loo qabto sida ayaga ay ku anducinayaan waa hadallada qaar ee hadda ka soo baxayo iyadoo sida warar qaar ay sheegayaan in maalintii shalayto wasiirka uu ka hadlayay wasiirka amniga gudaha wuxuuna sheegay in aan markaasi la ogoleen ururo waddanka sidoo kalena mamnuucay ka tahay ciddii lagu arkana tilaabo markaasi laga qaadi doono waxauna sidoo kale shaqaalaysiiye ama raalli ahaade waxau sidoo kale guud ahaan caafsimada laga howlgelin doonaa dhammaan ciidamada brisonta loo yaqaana dhegeystayaal iyo sidoo kale kuwa booliiska oo la howlgelin doono guud ahaan dabcan caasimadda waxaana ay sheegeen inay la hortegi doonaan cid waliba oo doonayso inay qalqal geliso sidoo kale dhibaato iyo culeys ku keento laga hortegi doono wargeyska bogiis lixaad soo qabso halkaas kaga akhriso waxaana maanta fariin ay dirayaan azimiyo lowmoja ama digniin ay dirayaan ay leeyihiin in hadda ay kacdoon ay doonayaan inay ka sameeyaan taasoo ay sheegayaan in dimuqraadiyadda waddanka ay ku badbaadiyaan laakiin kacdoonkaasi ma socon doonaa waa calaamatu su-aal dhegeysta mise waa laga hortegi doonaa bogga lixaad faahfaahintaas macluumaadka kasoo qabso dhegeystayaal waxaa weli markaasi socotaa dhegeystayaal doodad xoogan oo ku saabsan lacagaha canshuuraha oo hadda markaasi marxalad kale oo hor le sii gashay dhegeystayaal wargeyska ayaa markaas halka ka hadlaya waxaa leeyahay dabcan doodan iyo weliba ka go-anaanshaha ee xildhibaanada hadda taagan ayaa waxaa laga doonayaa in wasaaradda maaliyadda ay rikoord garayso mise diiwaan geliso lacagihii kasoo bilaabatay labada kun sideed iyo tobankii ilaa hadda la joogo cidda markaasi canshuur aan bixinin iyo cidda bixisay iyadoo hadda inta badan ay doonayaan in ay tahay mid aan la siyaasadayn doonin sidoo kalena ay tahay mid ka go-an oo hadda xawaaraha ay ku socoto arrimahan in ay noqon doonto mid la wada sirnaan doono kenya kwanza ayaa hadda doonayaan inay rikoord gareeyaan wixii ka bilowda labada kun sideed iyo tobankii ilaa labada kun laba iyo labaatankii inay sidoo kale keenaan ama ay saaraan miiska baarlamaanka halkaasi looga doodayo inkastoo laakiin hadda lagu dhaleeceynayo ama dhinaca waa garabka kale azimiyo lamoja ay markaas aada dhaleeceen ugu jeedinayaan madaxweynaha iyo sidoo kale xulafadiisa ku sheegana inuu ka amar qaadanayo sidoo kalena ay lagula talinayo dad markaas qaad talatalinta aan ku wanaagsaneyn uu hadalla ka maqlayo sida wargeyska bogiis afraad iyo shanaad uu ka qorayo wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga qoraya oo uu markaas kaga hadlayaa in xukuumadda ee hadda ay rabto in baaritaano ay ku sameyso iyo waxaa ka go-an iyo weliba kambaniyada sida gaarka ah loo leeyahay iyo dadka shakhsiyaadka ee sumcadda waddanka ku leh iyo weliba siyaasiyiinta in dhammaan hadda lasoo ogaado bal muddooyinkii ugu dambeysay cashuuraha ay bixinayeen wararka qaar ayaa sheegana iyagana in hadda madaxweynaha xukuumad waa qoyskii madaxweynihii hore ay bixiyeen lacag aad u tiro badan hal dhibic afar bilyan sida warbixinta qaar ay sheegayaan waa lacagta ugu tiro badan halka raila odinga isagana laga doonaya inuu bixiyo gaas markaasi wadanka usoo galay kana soo galay dhanka wadanka uganda lacagtaasoo lagu qiyaasay ilaa iyo saddex boqol soddon iyo afar milyan oo lacagta ah kuwaasoo laga doonayo waxaa sidoo kale sheegaya in sidoo kale lacag kale ay baxday oo hadda la bixiyay gaaraysa toddoba boqol toddobaatan iyo sideed milyan ee combany uu bixiyey hadda kadib waxaa inta hadda soo dabcan soo badanaysa in kambaniyada qaar ay bixinayaan canshuuraha sidoo kale shakhsiyaadka waxaa hadda isweydina tolow raila isagana waddadaasi ma qaadi doona haddii madaxweynihii hore uu lacagta durbo bixiyey ee canshuuraha maxaa hadda la gudban waxaa sidoo kale hadda sidoo kale doonayaan in xisaabtan lasla galo wixii ka dambeeyey labada kun sideed iyo tobankii ilaa wixii ka hor dabcan wixii ka bilowda labada kun labada kun sideed iyo tobankii ilaa sanadka ayna kasoo gudubnay labada kun laba iyo labaatanka waxaana la sheegayaa in treshariga hadda ama wasaaradda maaliyadda ay rekoord garayn doonto mise ay diiwaangelin doonto balqoxa sida u baxeen kambaniyada sida gaarka ah loo leeyahay shakhsiyaadka weliba maalqabeennada waxaasoo dhan ayaa hadda la doonaya in laisku dabarido kadibna la ogaado bal halka ay wax ka qaldameen ee canshuuraha waddanka taasoo hadda dood fara badan iyo xaaje fara badan ay ka noqotay iyo warbaahinta waddanka shunga madaxa aqlabiyadda baarlamaanka ayaa sheegay in arrintan uu xoojin doono sidoo kalena uu meel ka saari doono muddooyinka soo socda iyadoo la gaarin sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka ku dhawaaqideeda ee bisha lixaad sida caadada waxeed waa hagaag waa kenya wargeyska sidoo kale halkan wuxuu saaka qoraya kaga hadlayaa kadib waxay amar dabcan macalimiin qaar mise maamulayaasha qaar waxay iska dideen amar kaga soo baxay wasaaradda waxbarashada kadib markii ilmo qaara shalay wadadooda lagu soo celiyey kadib markii wasaaradda ay sheegtay in ilmo aan la soo celin doonin sidoo kalena ilmaha la qaabilo waxaana qaar ka mid a farsambolada mise maamulayaasha ay diideen hadal ka soo baxay iyo weliba digniino ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee iskuullada iyo lacagaha iyo weliba inay markaasi ku sheegeen inay kala saaraan ganacsiga iyo sidoo kale waa dabcan hanaanka waxbarashada ee waddanka iyo sidoo kale waalidiinta oo markaas ayagana u dhaganuglaada hadalka waa hadalka markaasi ee wasaaradda waxbarashada laakiin arrimaha fara badan ayaa hadda laisku hayaa iyadoo weli hadalhaynta ay sii badatay oo waxbarashada ay ka taagan tahay qalqal xoogan ee dhanka weliba manhajka c b c iyo sidoo kale iskuullada hadda koowaad ama fasalka koowaad ay carruurta ku xaruunayaan waxaana arkaysaa shalay waalidiin fara badan oo caruurtooda ay diiwaangelinaya sidoo kalena geenaya iskuullada inkastoo laakiin qaarkood haddana ay tabasho iyo cabasho ay xoogan ay muujinayaan ee ka dhanka ah qaabka hadda wax ay ku bixinayaan iyo sidoo kale lacagaha qarashaadka iskuullada taasoo ku sheegayaan hadda inaysan awoodi karin waalidiinta waa culeyskowaa culeys xoogan ee hadda ay ka cabanayaan waalidiinta laakiin maxay tahay waxaa hadda laga hadla dont san awey lanas leeyahay oo dabcan waxaa ka mid a dhegeystayaal lacagaha oo sidoo kale waalidiinta aysan ogeen oo hadda iskuullada sidoo kale maalintii shalayta xujo looga dhigay waxaa ka mid a kuraasta ay ku fadhiistaan ama lookaha waxaa loo yaqaana dhegeystayaal iyadoo hadda la doonayo in sidoo kale lacagta lacag la-aanta waddanka ka taagan iyo sidoo kale yuniformka oo haddana waalidiinta iskuullada gudahooda ka iibsanayaan waxaana hadda ay sheegeen in qaarkood iskuullada ay ka iibsanayeen qaarna ay dibadda kala imaadeen inkastoo laakiin maalintii shalayto haddana qaar ay gudaha ka iibsadeen oo ku noqotay lacago kale oo kadib markii maamulayaasha ay diideen kuna sheegeen dharka iyo dhareyska waa yuniformada caruurta iyo kuwa gudaha inayba iskumid ahayn oo markaas ay yara shabahaynin kuwa ay soo iibsadeen waalidiinta waa culeyse hore leh dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska dhegeysta boggiisa qaybta dambe uu ku qoray wargeyska daily nation oo laleeyahay waxaa leeyahay dowladda waxay hadda dabcan cagta saartay sidoo kalena soo afjartay ama xirtay sagaal trilyan oo lacag oo deyn ah waddanka lagu leeyahay ee sanadkii ugu dambeysay hadda waa dabcan sanadkii labada kun labayo labaatanka ee decembar bogga dambe ayaa qoraya dhegeystayaal iyadoo deemaha wadanka ay kusii badanayso haddana waxaa dabcan xukuumadda ruuto ee wargeysku leeyahay waxaa ka go-an sidii deemaha ay ku bixin lahayd iyadoo hanaanka loo mari doono wax kubixinta waa dabcan qeybta wax kubixinta ee canshuuraha iyadoo la doonayo in dhaqaalaha wadanka lagu kabo lacagaha deemaha iyo sidoo kale canshuuraha laskaga bixiyo ee deemaha wadanka lagu leeyahay oo uu sheegay in hadda ay tahay mid dabcan ay ka hadlayso ama qeybta kenya public debt ama deemaha wadanka lagu leeyahay wadanka waxay sheegayaan hadda in ay tahay mid dabcan waddo kale u furayso xirmanaysana arrimo fara badan ee dowladda ee hadda la daaladhacayso ay ka mid tahay sixirbararka wadanka shidaalka iyo sidoo kale cuniyarada wadanka gudihiisa ka jirto waana tan hadda xukuumadda ruto ay la daaladhacayso haddana waxaa inta badan ay sheegayaan in muddooyinka soo socdo iskufilnaansho wadanka uu gaari doono ay ka mid tahay dabcan iskufilnaansho dhanka cunnada iyo wax soo saarka gudaha laakiin taasi ayaa haddana u muuqanin in ay isqaban doonto lacagaha tirada badan ee lagu leeyahay iyo sidoo kale sixir bararka wadanka gudihiisa ka jiro iyo lacag la-aanta waxaana taan hadda ay u muuqataa in dhaqaalaha ay xoogga doonayaan in xukuumadda ruto iyo xulufadiisa inay ku saaraan muddooyinka ay soo socdo sida warbixinta boggiisa qaybta dambe ay qorayso raila odinga gacantiisa ayuu isku toogta ayaa laleeyahay maxaa loola jeedaa iyadoo dhegeystayaasha qeybaha dambe aan siin doono fursadda waxaa halkan la leeyahay raila odinga waxaa markaasi loo soo jeeday amendment ah in markaas wax laga bedelo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c komishanara waa dabcan in markaasi meesha laga bedelo siyaasiyiintan waxaa dabcan wakhtigaasi uu ahaa sidoo kale aad u cambaareynaya madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka haya ee william samuel ruto waxaana ay markaasi sheegeen in labada dhinac ay markaasi loolan xoogan ay ka jire halka kenyatta iyo sidoo kale iyo raila odinga ay markaasi ay ku adkeysteen inay halkaas ay sii joogeen laakiin xubno ka tirsanaa jubilee iyo sidoo kale azimilo omoja ayaa markaasi soo bandhigay in meesha laga saaro xubnaha profesor cabdi guuliye oo profesor guuliye molu iyo sidoo kale wafula chebukati laakiin raila ayaa dhexdooda markaasi qiil uga raadiya sheegana in loo daayo xilalkooda ilaa ay ka dhamaystaan xilkan ama shaqadan ay qabtaan laakiin shakhsiyaadka waxaa laleeyahay waxaa inta badan ay u dhaganugulaayeen ilaa doorashada inta la gaarin sidoo kalena dabcan waqtigii doorashada la gaarin waxay inta badan u dhaganuglaayeen hadallada madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga oo dabcan may la dabamari jirin hadalka oo aad ayay u dhageysan jireen hadalladiisa wayna maqli jireen laakiin waxaa laleeyahay waqtigaasi wuxuu markaasi qaatay go-aan dabcan aan laga filanaynin ee ah in uu taageero sidoo kalena uu ogolaado in shakhsiyaadkaasi ay qabtaan doorashada wadanka waxaa halkan laleeyahay wargeyska ama uu tilmaamayaa in wakhtigaasi la doonayo in la shaqaalaysiiyo sidoo kalena la tababaro shakhsiyaad kale ee komishanarada ah wadanka taasi laakiin ma suurtogelin oo waa laga dabcan inta badan go-aankaasi waxaa la sheegayaa in uu ka laabtay oo hadda waxaa leeyahay isagaa is ugaarsaday raila odinga laakiin wakhtigaasi haddii uu markaasi laleeyahay hadallada qaar ee xubnihii markaas u soo jeediyey iyo weliba siyaasiyiintii waxaa markaasi ku iminka noqon lahayd mid asaga loo sacabtumo sidoo kale la hadal maqdo laakiin maxaa jira ninka asaga is ugaarsaday bogga afaraad iyo shanaad wargeyska daily nation ayaa saaka faahfaahin iyo macluumaad ku qoraya dhegeystayaal oo halkaasi ka soo qabso waa warbixin aada u dheer waxyaala fara badan taabanayso doorashada iyo sida arrintan usoo bilaabatay iyo sida dabcan waawaantooda siyaasadda ay u socotay halka raila dabcan halka ninka kale lagu magacaabo william samoy ruto waa madaxweynaha asagana la sheegaya in qorshihiisa uu hoos ka watay uu lahaa cidribo aa soo saartaan xitaa wiilkaada diyaar ayaan u ahay laakiin waxaa leeyahay qorshahaasna umuu dhammaystirna asaga laakiin wuxuu rabay inuu xitaa asaga ayagana markaas niye ugu dhiso in wax waliba ay keenaan in uu diyaar u yahay kadibna waxaa leeyahy waxay salballaarsadeen ku salballaarsadeen shakhsiyaadkii hoosta ku watay madaxweynaha wargeyska boggiisa afraad iyo shanaad eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooybari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan eraadyo suuban waxaan filaya si qurux badan inaa kusoo wada kaakacdeen iskana warqabtaan xaaladaha ay degan yihiin hadal iyo buuq inaysan jirnaan filaya dhammaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan walaale waa ku salaamaya soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
ayuuf bakab waa waxa waaye axmed maxmed cumar oo joogo booka meeldho booka ka waran saaka axmedow
alxamdulilah nabad baa lagu lagu waabirista booka meel baa dihele waan jawaaye ha
nabad baa lagu waabarisay alxamdulilah howlaha waa dhagdhag booka maxaa hadal haysaan
booka waa laska wanaagsan yahay alxamdulilah waa laska wanaagsan yahay daanyeer unbaa ariga cunaa oo dacdi daanyeerkaana haddee waxaan leeyahay inaa qoladii maarata gaamkii aad noogu sheegto aad iyo aad waad mahadsantahay saaxib shukran way maqlayaan geem ka qabta dadka daanyarada soo dhowow Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan subax wanaagsan saaxiibow i waran xuseen saliir wey xuseen falliir waan ku salaamaya in badan soo dhowow walaal macaan waan kuu dhow alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xadar jareer baan joogaa cidaha nabad ay ku bariyeen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa nin iyo hoodiisa Mhm.
ninhau yarko xaggaas dhagaxley aan u diray oo xagga qoran aan ugu dira ilay saaka uu maqan yahay
adigaa dhashay miya
maayo ku ilmaadeer aanaa dhalay Mhm.
marka ninkaasaa ilay saaka wuu maqan yahay oo dugsigii uu u goyay shalay baaba la waayay ileeyihiin inuu dee cunugyaar reer baadiye buu ahaa u sheeg magaca magaca sheeg cunuga daadiisa kadibna dadka maqashii cabdiqaadir waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir ayaa la yidhaahdaa aabihiina daa-uud axmed weeyey waa kow iyo toban jir Baa nin iska reer baadiye buu ahaa waxaan rabaa bal dadka baadiyaha nin alla ninka arko magaalo maba ku leexanaan umalayn
waa maqlayaan L- lambarka aad u sheeg lambarkaygu waa zero seven zero four forty four ninety nine sixty five shukran aad baad u mahadsan tahay la xiriira ninkaas wiilkaasi cidda aragto walaal soo dhow magacaaga subax wanaagsan السلام عليكم يوسف بكرو wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
اولا معنا بلد باكو سلام يا shukran
سلام باي اولا كو سمري علي دغتياش دمان haye
بابا يابنا اي ورجيت كي اتاك اخريس لكن ما تريلا عيدمدي waxa uu diyaarinay maartay yaaban la yaabanahay haye
ani waxaan leeyahay waxaa tilaabo adag ka qaatay dowladda Ah.
wadax iyo ciidan baa samaysan iyo waxa wax wax wadan ka socon kara maaha haye
marka nimankaasi inta xalaqato meel madaxdan amniha laga dhigaan leeyahay iyana qalqalaad gelka iyo maaragtay yaan dhac loo horseedin dadka shacabka oo iska janacsanayaan shukran aad baa umahadsan tahay in ba- in ba- in badanna waan ku salaamaya bal macaane aad baa umahadsan tahay saaxiib uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaasina ee subax wanaagsan saaxiibada meel walba joogaan si walba inoo dhegeysanayaan dhegeystayaal ku mahadsantihiin xulashada iyo dhegeysiga idaacadda star f m soo dhow walaal subax wanaagsan assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay waa maxamed cabdulahi barquuq soo dhow
waan dhawahay saabsi ilaahay ugu talagalay wax kale u hoos socon waa sax waa noo barnay wax dhib ma jiro ilaahay baa maxad waa barwaaqa koyl iyo jilaal madow waa iska labana hadalhayntana hadee waa duq rayla oo beriga hore gacantiisa isku toogtay baa saaka la yaabanahay haye in dee gacantiisa isku bareeyay oo calacali aha
marka dhegeystayaashii dhammaan waan kulligiin waa ansaamaya daadayaasha kulligood shukran aad baad umahadsan tahay saaxiib star f m subax wanaagsan mi maqlaysaa halo star f m waa ka xumaa dhegeystayaasi qadku ka baxay subax wanaagsan soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam macalimow soo dhowow maasha allah waa maclimow xagar dheeraan kaa soo ahaa magaratay nairobi see lagu ahaa alxamdulilah tamaam dhag dhag ilaah baa mahadle waa maalin dadaala wa- maalin talaada waa barwaaqada ilaahay weynaa xagar dheer barwaaqa ku dhammaatay aabbo alxamdulilah ma garatay maasha allah intii bogta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo waalidiintayna allah u naxariisto
aamiin aamiin shukran baaba asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan soo dhowow halo star f m Waa tahay dhegeystayaasi waa ka gudbaya star f m walaal soo dhowow ku salaamaya soo dhowow qor ordheer soo dhowow
makadan waa fiicannahay haye xaafada burbur wallahi si fiicanaa loo waabiris maadaama arab rabshay jirta laakiin hadda waa magaalo iska degan dee anuu baa iska cajisnahay markaan daawo adiga oo dhegeystaas baan idin salaamay shukran
marka nimankaanayto oo saylayo ruto waxaa waaye dad madaxda madax ee waaye ruton waa madaxweyne saylaan waa macaaride marka waxaa leeyahay waxaana isla dhahayaan dadweynaha yani waana intii waxaanayba maqashiinayaan iyo waxyaalaha qaarkood ay isla digaalayaan ha iska dhaafeena maxaa shukran yeele wanainti marka waxaa kaloo ku sheegaya
Mhm.
Hello.
waan ku maqlayaa
wallaahi bakadoo baryaal horta waana cajisnaa horta muslimiinta waxaan leeyahay qof allah qofkii cajisin waxaa waaye wallaahi digriga ilaahay iyo qur-aanka ilaahay ha isku akriyin maadaama ani maalin dhayta markaan jehranaay halkayn hataa maan laqan digriga ilaahay aad baad mahadsantahay shukran digriga hala badiyo way mahadsantahay buruburu aadhaxeeno aadhaxeeno meesha allah meesha xanuunaysa intay gacantooda midigta saaran eh, saddex jeer bismillah bismillah intay dhahaan ehe todoba jeer bismillah acuudu bicizatillah waa qudarati min shari macajid waa xagira dheheenaan leeyahay shukran aad baad umahadsan tahay way maqla- maqlayaan cidda xanuunsan baa kunin yar laqayna leedahay gabadhaasi Een, ha isku akhriyaan gaarta rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyhi uu inoo sheegay buruburu way mahadsan tahay saaxiibada kale qadka telefoonkaasina goorna warka ayaan wada dhegeysan doonaa ee sideedii subaxni wasaaxib iyo allah soo dhowo subax wanaagsan waan ku salaamayaa walaal ila hadal fadlan waa ku maqlaya maxaa walaala kugu dhacay ninkaas nin weyn buu u egyahay laakiin ma garanayo halo waa ku maqlayaa soo dhowow
bakad salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
walaalo waan fiicannahay jaanjo lagdheera baan ka soo hadlayaa jaanju lagdheera ka waran
waan aad iyo aad baan u fiicannahay abaar iyo oon wax ka badan ma qabno waa laga bixi ilaa idinkiis ilaahay idinkii waa laga bixi waa laga bixi taas anaa ku hubaa dowladda dowlad fiican allaha nooga dhigo aad iyo aad dowlad la adkoo xun nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi dowlad la-aan baa ka xun aye wax kastaba wixii la sheegaba haddii un waa la fadqalalayn la dhaho way iska halaabay aad iyo aad shukran aad baad mahadsan tahay waa mahadsan tahay adigana ilaahay ciidankiisa abaarta abaarta ilaahay iyo roob la-aanta maaragtay muslimiinta hala badiyo roob doonta roob doonta hala shukran aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaasina iyadoo dhegeystayaal fadlan balsaaka deegaanka sida kuwa berisan xaaladaha in yar keliya noo soo kooba fadlan inagoo mahadsan iyadoo dhegeystayaal fara badan ayna sugayaan walaal magacaaga ii sheeg salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
boqorka dhegaburi maxamed tabane maxamed soo dhowow ka waran dhekaabuurey maasha allah saaxiib aad iyo aad baa loo barwaaqaysan yahay haye
carruurtii waxbarashay u dareereen anaka goobe shaqadan ku sugnahay marka dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay maalin wacan oo wanaagsan istaana ha noolaataan li saaxiib aad baad mahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow walaalaa ku salaamaya soo dhowow waa tahay dhegeystayaasha saa kaxu maleeya in ay wa walaal soo dhowow magacaaga waa ku maqlayaa waa tahay saaka wax badan baa qaldan oo maleeya halo halo xalay si qaldan baa loo socda oo maleeya darsigu halo halo Waa kuma- waa- nabadgelyo waa fiicannahay nabadaan barina ma garad aad iyo aad
mandheera aad bay u fiican tahay inkastoo xoogoo rabtay rabshaha jiraan waa fiicannahay alxamdulilah nabadii barwaaqo ee bashbash iyo maalin wacan baan ku rajaynayaa shukran baaba aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu cabdixakiin imbaasa cabdi cabdiyo waxaa ka waran baaso saaka imbaasa alxamdulilah waa kii aad u kala duwan tahay haye
ababarg alxamdulilah aad iyo aad maasha allah Shukran.
Alxamdulillah, allah noogu wanaagsan aamiin shukran saaxiib aad baad mahadsan tahay soo dhow walaalow ku salaamaya
salaamu calaykum yuusuf wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera alxamdulilah si wacan oo wanaagsan kuwaan barisan ilaahay nabadgelyo waa natiijowga aad ayaad u degan yahay waa ku salaamayaa shukran adiga iyo dhegeystayaal kulle saacib Sha- shukran saaxiib aad baad mahadsan tahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay alabana idaacaddu ku xiran yahay marar looga mahad celinaya xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
subax wanaagsan ajo Wa- salaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamaya saaka war wanaagsan baa wadaan filaya waxbaan facebook ka dhex arkaya ya alxamdulilah war wanaagsan ba wardheena allah xaafidna leeyahay
aye
alxamdulilah ilaahay mahadle intaan ogno nabadaa jirta aad iyo aad marka wallahi hadalaayad u weyneed maxaa weye maanta ilaa shalay dadka aad u culeys u haya waa zaazig aye ilmihii foon four dhameeyeen ha ya waxaa jirta maogtahay waxaa la dhihi jiray c d f aa kaa bixinaysa mhm
markii inigu foon four uu dhameeyo waraaqta inuu qaato ayaas mm macallin miid waxay leeyihin waxaa lagu leeyahy toddobaatan kun waxaa lagu leeyahy konton kun odayaashii waa yaaban yihin dad badan baa cabcadaya oo leeyahy arrintan maxaa waasida maxaa noogu sheegi waasay markii hore haye oo oo noo dhihi waasay xunugaada wasaazi kaale waxba lagama bixinay haye
wallahi culeyskaasaan arkay hadda dadka aad u hadalaayaan Shukran.
Intaana wax dhib kale ma jiro waa waxaa leeyahay maqlaya macallimiinta ilaahay ka cabsaana ilmaha waraaqyahaasi aanaan dhihina aad iyo aad aad baad mahadsan tahay buluuqoo secondary iyo waxaa waye shuure secondary labadaas u dar aad baad mahadsan tahay shukran maxamuud daahir maqlayn haluuqa iyo shuuriya fadlan caruurta horqadooda sida siya siya jaamacadaha
ahla wasahla wa marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadanimada subax walba oo talaadaha hadan oo kale ayaad ka maqashaan warbaahinta star taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijkaasi wada jira waxaa idinkugu daadiin doonaa anigoo ah musax ismaaciil weliba yuusuf bakad waxaana markaasi ku eegi doonaa waxaana eegi doonaa dabcan waa qaar ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha gargaarka arrimaha baniaadanimada iyo weliba arrimaha qaxootiga dhegeystayaal inagoo markaasi eegi doonaa dabcan waa hay-adaha kala duwan hay-adda u n h c r hay-adda unisef hay-adda ocha hay-adda relief web hay-adda dhanka iyo weliba save the children care iyo weliba si guud dhammaan hay-adaha arrimaha la xiriira socdaalka ee i o m dhammaantood ayaanu eegi doonaa iyo weliba waxyaabaha markaasi ay soo daabacayaan iyo hay-adaha kala duwan mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad sidoo kale inaga maqlaysaan iyo weliba bartiina internetka dhankaasi iyo weliba w w w star f m c o k iyo aad nagala socon kartaan dhegeystayaal gobolada kala duwan ee aad ku sugan tihiin iyo mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqli kartaan nairobi aad ku sugan tahay hal ibir shan dhibic sagaal ayaad naga maqli kartaa dhegeysta ismaamulka wajeer haddii aad ku sugan tahayna waxaad naga dhegeysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex marsabit haddaad joogto waxaad naga maqlaysaa siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba ismaamulka mombaasana hal eber saddex dhibic shan ayaad naga maqlaysaa ismaamulka mandheera waxaad naga dhegeysan karaysaan sagaashan toddoba dhibic shan ismaamulka gaarisa dhadhaab iyo weliba masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga dhegeysanaysaan iyo weliba mawjadaheena kala duwan ee aad u tira badan gobolada kala duwan ee dalka dhegeystayaal waxaana markaasi ku hormari doonaa gobolka geeska afrika soomaaliya ayaanu eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa dhegeystayaal dhankaasi iyo ukrain iyo weliba wararka ugu dambeeya ama warbixinada markaasi ugu dambeeyey ee laga soo daabacay ayaanu sidoo kale eegi doonaa laakiin gobolka geeska afrika waan ogsuunahay muddooyinkii ugu dambeeyey halka ay wax marayaan dhegeystayaal iyadoo ay ku dhufteen halkaasi abaarihii ugu darnaa muddooyin tobaniyo sana ayaa halkaasi ku dhuftay sidoo kale barakac iyo qax meelo qaar oo ay ka jiraan colaado iyo weliba amni daro waxaabahaasi oo dhan hoosbiirsaday waanu eegi doonaa laakiinse hadda gobolka geeska afrika ayaa waxaa weli ka jirta abaartii ugu darnayd uguna dheerayd ee la diiwaangeliyo taasi oo malaayiin dadda ay ku hayso macluul abaar aan markaasi kala joogsi lahayn iyo qiimaha cunnada oo aad iyo aad u sarreeya ayaa dad badani wiiqaya ama wiiqay awooddii wax soo saarka beeraha oo dad badan dalagoodii iyo weliba beerihii ay soo saaran jireen hadda ka angagay sidoo kale xoolaha dhaqashada dadkii oo xoolahoodii ka dhammaaday iyo saamaynta ugu badan halkaasi ay ka soo gaartayba dadkii reer guuraaga iyo miyiga ahaa ee miyiga ku noolaa oo iyagu hadda hal ay markaasi meela wax ka bilaabaanna iyo weliba iibsashada cunnada oo iyaduna aad iyo aad hadda ay u cuslaatay maadaama waxyaabihii asaasiga ahaa qiimahoodii ay laba jibaarmeen xaaladda cuntayarida ee ba-an ee meelaha abaartu saamaysay ayaa la filayaa inay sii jirto taasoo keenaysa baahiyo bani aadanimo oo aad iyo aad u sarraysay aan leeyahay ee isla sanadkan aan ku guda jirnay ee labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo ay aad ugu badan tahay xilli aan ugu badan tahayba sidoo kalena laga cabsi qabo in xilli roobaadkii lixaad oo xiriirah uu markaasi dhicisoowo ama uu markaasi ku guuldaraysto inuu heerkii celcelis ahaan loogu talagalay uu gaaro waa bilaha maarso ilaa iyo bishii shanaad ee mey ee sanadkan dalagii markaasi soo goay wax yarba iyaduna waxaa leeyahay dalagii ayaa iyaduna aad iyo aad hoos ugu dhacay wax yar ayaa soo go-ay ama soo baxay halkii la filanayeyna ma aysan gaarin ilihii biyahuna waa ay guureen ama way qalaleen meelo badan oo webiyadii iyo xitaa ceelashii ka mid ayaguna halkaasi waxaa leeyahay waa lagu kala tegay iyadoo xaaladuhu ay sii xumaanayaan boqolaal kun oo qof ayaa lagu qasbay inay ka cararaan ama ku qasbanaadayba inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya biyo daaq iyo gargaar iyagoo biyo u raadinaya naftooda daaq u raadinaya xoolahooda iyo weliba gargaar iyo caawimaad markaasi iyaguna naftooda ee u raadinaya mar kale marka loo eego waa warbixinadii ugu dambeeyey ee hay-adda u n h c r ay soo saartay ee dadka ay saameeyeen ilaa iyo dhammaadkii bishii hore waa bishii labiyo tobanaad ee december ee sanadkii hore waxaa leeyahay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo markaasi qof ayaa ku barakacay gudaha soomaaliya iyo etoobiya halka in ka badan sagaashan kun oo qaxooti ah ay markaasi ka soo gudbeen xuduudaha soomaaliya iyo koonfurta suudaan iyaga oo galay haddana meelaha ay abaartu saamaysay ee dalalka kenya iyo etoobiya yacni dadkan soo barakacay ee ilaa iyo hal milyan iyo toddobada boqolee kun ee qofka ah ee soomaaliya etoobiya marka la isku daro haddana sagaashan kun oo ka mid a waxaa leeyahay markay xuduuddii ka soo tallaabeen meela haddana abaar ay kasii jirto ayay tageen soomaaliya waxay markaasi ku jirta iyaduna xaalad deg deg ah oo dhanka iyo arrimaha isbedelada cimilada oo ay u muuqato in markaasi ay sii yaraanayso waa maay sii yaraanayaanba waa dhanka iyo gargaarka sidoo kalena ay nolosha ilaa iyo malaayiin qof ay khatar ku jirto ama ay ku jirto qarku saaran yihiin macluul shan xili oo roobaad oo isu xugtay sidoo kale ayaa baaqday ama ka hooseeyey heerkii loogu talagalay ee roobka oo ay markaasi keentay ama ay keeneen dhanka iyo isbeddelka cimilada waxaana sababay abaartii ugu dheerayd ee dalka soo marta in ka badan afartan sano sida ay sheegtay hay-adda u n h r oo ay markaasi hogaaminayso dhanka ilaalinta iyo weliba la socodka e waa dadka ee soo noqonaya abaarta ba-an ayaa ku barakcisay ee leeyahay in ka badan hal dhibic afar milyan oo qof tan iyo sanadkii labadii kun iyo kob iyo labaatankii dalka soomaaliya ayaa laga hadlaya laakiin haddana e markaanu eegno warbixintii ugu dambeysay yuusuf ee ay soo saartay ama uu soo saaray urgoboleedka igad ama igad region waxaa leeyahay in ka badan soddon iyo lix milyan oo qof ayaa markaasi abaartu ay saameysay waa gobolka oo dhan ayaa laga hadlayaa markaanu eegno gobolkaasi ama meelaha markaasi igad ay iyadu matasho wadamada kenya wadamada kenya uganda soomaaliya sudan koonfurta sudan etoobiya jabuuti iyo eriteria ayaa ka mid ah dhammaantood marka laisku daro hadda ilaa iyo soddon iyo lix milyan oo qof ay abaartu saamaysay ayaa leeyahay sidaa igad ay sheegayso sidoo kale afar dhibic laba milyan oo xoolaana halkaasi way ku baaba'een iyada oo aan ka soo hadalnay waa xaaladda abaarta ee gobolka oo dhan ama gobolka geeska africa sidaa markaasi daran ama sida ba-an inkastoo haddana ay saameyntu sii kala badan tahay wadamada marka loo eego wadamada qaar ay xaaladoodu ama saameynteedu aada looga dareemayo kuwa qaar marka loo barbardhigo haddana xaaladaasi ayaa ka jirta xoolihii iyo weliba dadka iyagu qarka u saaran ee laga hadlayo macluusha arrintan oo iyadu soo dabadha soo socotay soona jiitamaysay ayaa waxa ay sababtay ayaa leeyahay in dad aad iyo aada u tiro badan ay markaasi barakacaan sida igaad ay sheegayso ku dhowaad laba milyan oo qof ayaa waxaa loo yaqaano internaly displaced ama i d ps noqday waa dadka iyagu gudaha ku barakacaya maaha dadka xuduudda ka tallaabaya laakiin dalka gudihiisa dadka ka barakacaya ee wadamadan aanu soo sheegno laba milyan ayay gaareenaya hadda igaad leedahay tan oo markaasi sii kordhisay waa dhibaatada qaxootiga oo marka hore baanu ogsoonnahay gobolka ay ka jireen wadamo badan oo iyagu qaxooti martigelinaya waddanka kenya uganda soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya qeyb ay ka tahay wadamo kale jabuutina ay qeyb ka tahay marka sida uu sheegayo ninka lagu magacaabo waa wokni gebiyehu oo isagu ah xogyaha guud ee urur goboleedkaasi igad oo ahaa ninka isagu soo saaray war-saxaafadeedka iyo sidoo kale warbixinta ugu dambeysay ama xogtan iminka igad ay soo saartay waxaa leeyahay taasi oo uu ku sugnaa ismaamulka mombasa ninkan waa executive secretary oo igad markaasi madax ka ah wuxuuna leeyahay afartan kun oo markaasi qof ayaa ah dad markaasi iyagu ee abaartu saamaysay sidoo kalena si deg deg ah waa dabayaaqadii sanadkii aanu soo dhaafnay xuduudka uga tallaabay iyaga oo magangelyo u doonanayo wadamada deris kale ah sida uu sheegayo waxaa dabcan uu leeyahay hadda waxaanu samayn doonaa ama igad waxay samayn doontaa kulan deg dega kaasi oo looga arinsanayo isbeddelka cimilada iyo weliba arrimahan hadda soo cusboonaaday labaatanka bishan ayuuna markaasi dhici doonaa taasi oo lagu eegayo ilaa iyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa weliba bilowga sanadkan iyo xaaladii ugu dambeeyey abaaraha dadka ku barakacay halkaasi iyo waxa laga qaban karo sida uu sheegayo laakiinse hadda waxaa ilaa iyo hadda leeyahay arrintan sidoo kale maahan oo keliya inay sababtay in dad badan ay barakacaan inay sababtay in xoolo ay ku dhintaan inay sababtay in dad qaarkood xitaa ay naftooda ku waayeen haddana waxaa leeyahay waxaa sare u kacay oo laba jibaarmay qiimaha nolosha iyada oo inta badan dadka xoolo dhaqatada ah ay iyaguna soo galeen tuulooyinka iyo magaalooyinka maadaama xoolihii ay ka dhammaadeen sida uu sheegaya doctor gebyehu waxaana hadda uu leeyahay halkaasi waxay kala kulmeen haddana qiimihii noloshii oo aad iyo aad markaasi u sarreeya oo dabcan waxaa dabcan isbedelay waa lacagihii markaasi lagu iibsanayay ama qiimihii waxyaabaha aasaasiga lagu iibsanayay hadda dabcan waxa uu leeyahay dagaalka ka jira ukrain ayaa si guud gobolka markaasi ugu yeeshay saameyn waxa uu ka hadlayaa in waxyaabaha markaasi asaasiga ay sare u kacaan qiimahooda wuxuu leeyahay maadaama gobolku uu inta badan ku tirsanaa waxyaabo ama alaabo laga keeno xitaa wadamada wadanka ukrain ama uu soo maro wadanka ukrain haddana dagaal halkaasi uu ka jiro waxa ay sababaysaa in qiimaha uu sare u kaco taasi oga sii dartay xaaladda ayuu leeyahay weliba in dadka mar kale ay noqdaan kuwo ay saameyn ka soo gaarto laakiin hadda markaanu eegno dhanka iyo etoobiya oo kale soomaaliya waanu eegi doonaa dabcan iyaduna halka ay wax marayaan laakiinse hadda xaaladda waxaa leeyahay waa suu cuslaaday iyada oo ay jirto nabad gelyoxmo joogto ah iyo weliba iskahorimaadyo hubaysan sare ukaca qiimaha cuntada iyo weliba saboolnimada ba-an ayaa halkaasi laga soo tabinaya wax ka qabashada arrimaha baniaadnimo ee dalkaasi etoobiya ayaa sare loo qaaday iyada oo la furay wadooyin dheeraad ah iyo meelaha qaar oo ay adag tahay in la gaaro waan ogsoonnahay ilaa iyo bilooyin ku dhowaad sanad meelo qaar aansan la marin wadooyinka ay xirnaayeen arrimo amni xumo sababtooda dhanka caafimaadkane meelo ka mid ah gobolka ayaa wajahaya cudurro ay ka mid yihiin cudurka daacuunka duumada iyo jadeecada halkaas oo hay-aduhu kuwa gargaarka ama kuwa markaasi arrimaha baniaadamada iyo la howlgalayaashoodaba ay markaasi qaadayaan tallaabooyin ka horteg iyo mid lagu hagaajinayo hadda xaaladda abaarta ayaa sidoo kale ka dayrinaysa ama ka dayrinayaan dad badan oo tabaalaysan waxaana sii kordhaysa khatarta caafimaad haddii aanay horeyba harey markaas waxba markaasi loo qaban arrimaha nafaqoxumada iyo boqolaal kun oo caruura oo iyaduguna dugsiyadii ka baxay oo iskuuladii iyo goobihii waxbarashadii iskaga cararay maadaama arrintan ay jirtay amni darada iyo colaado ka taagan galbeedka dalkaasi etoobiya ayaa weli iyaguna waxa ay sii barakiciyeen dad hor leh sidoo kale in la gaaro waqooyiga etoobiya ayaa weli soo hagaagaysa ama gaaridda waqooyiga etoobiya ayaa soo hagaagaysa waxayna soo hagaagaysa ilaa labadii bilood ee ugu dambeysay way sii dhaantay ay leeyahay markii loo barbardhigo sanadkii hore labada kun labaiyo labaatanki iyo bilihii ugu dambeeyey hay-adaha gargaarka iyo weliba lahowlgalayaashooda arrimaha baniaadamada waxay sidoo kale wadeen caawinta iyo ballaarinta howlgallada ay markaasi ku gaarsiinayaan meelaha ay wadooyinkoodu furan yihiin meelaha la gaari karo cir iyo dhulba loo mare ee guud ahaan gobolada canfarta gobolka amxarada iyo gobolka tigreyga iyadoo agabka sidoo kale uu yaryahay xadidan yahay lana heli karo marka la barbar dhigo baahiyaha sare yacnii qiimaha iyo hay-adaha waxay leeyihiin waxyaabaha aan hayno iyo weliba baahiyaha halkaasi ka jirto isma lahan waa laba jibaar waa la saddex jibaar yacnii dadka baahiyahoodii ayaa halkaasi kasii badan sahayda iyo sidoo kale hay-aduhu ay ka hadlayaan aweli ayaa weli markaasi loo sii diraya gobolka tigrey iyadoo in ka badan boqol toddobaiyo labaatan kun oo metrictan oo sahay cunto ah lasoo gaarsiiyey tan iyo bartamihii sanadkii waa tan iyo bartamihii bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii ilaa iyo inta ku joogtay lix iyo labaatankii bishii koowaad ee sanadkana bishii aanu soo dhaafnay sidaa markaasi ay sheegayso dowladda etoobiya hay-adda u n iyo weliba hay-adaha aan dowliga ahayn ee iyagu halkaasi ka howlgala sidoo kalena ka shaqeynayay gobolka tigrey sanadihii ama belihii lasoo dhaafay in ka badan toddoba waa in ka badan toddoba iyo lixdan kun oo metrictano cunto ah ayaa iyaduna sidoo kale la qeybiyey waxaana loo qeybiyey ilaa iyo saddex dhibic sideed milyan oo qof oo laga soo bilaabay siddeed iyo tobankii bishii hore intii u dhexaysay labaiyo tobankii iyo siddeediyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay qiyaastii afar boqol oo kun oo qof ayaa lagu caawiyey cunto waa gudaha gobolkaasi tigreyga marka la isku dardaro wadar ahaan in ka badan afar dhibic shan milyan oo qof ama siddeetan iyo saddex boqolkiiba wadarta guud ee kiisaska markaasi la qorsheeyey ama dadka iyagu loogu gol lahaa in la gaaro oo ahaayeen shan dhibic afar milyan oo qof ee gobolka ayaa markaasi la gaaray five point four milyan qof ayaa iyagu markaasi ahaayeen dadka la bartilmaamaysanayay laakiin four point five ayaa hadda la gaaray milyan oo gobolkaasi tigrey oo ay ku jiraan aaga galbeed waxaana lagu caawiyey cunto markaasi lagana soo bilaabay sideed iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay waxaana hees timaanaysa ayaa leeyahay wareegga labaad ee qeybinta oo la bilaabay horaantii bishii oktoobar ee sanadkii hore tan waxaa sidoo kale qayb ka ah in ka badan boqol lixdan iyo laba kun oo barakacyaal ah waa dad barakacyaal i d p s loo yaqaano dadka gudaha ku barakacay kuwaas oo ay ku qasbanaadeen inay ka cararaan guryahoodii wixii ka dambeeyey bishii sideedaad ee sanadkii hore tan iyo markii kolonyada baabuurta gargaarka ay dib u bilowdeen bartamihii bishii kooiyo tobanaad in ka badan saddex dhibic sideed milyan oo qof ayaa markaasi lagu caawiyey cunto hoos markaasi waa wareegii labaad ee markaa ilaa ay laga soo gaarayay dabeeqadii bishii aanu soo dhaafnay sida markaasi lagu sheegay ama ay sheegtayba warbixinta relief web sidoo kale markaanu eegno wareegga saddexaad ee cunto qaybinta oo iyaduna la bilaabay dhammaadkii bishii labay tobanaad ee sanadkii hore hay-adaha iyo weliba la howlgalayaashoodu ayaa sidoo kale caawiyey in ka badan waa shan boqol soddon iyo laba kun oo qof waana shan iyo labaatan boqolkiiba kiisaskii la qorsheeyey ama dadkii la qorsheeyey in la caawiyo oo ahaayeen laba milyan ama laba dhibic hal milyan oo qof ee gudaha tigrey ee laga soo bilaabay siddeed iyo tobankii bishii koowaad sida laga soo xigtay kooxda sidoo kale dhanka iyo beeraha ama dadka beeralayda ah in ka badan afartan iyo toddoba kun iyo laba boqol oo qoys ayaa helay bacrimin laga soo diray magaala madaxda makel sidoo kalena waxaa la leeyahay waxay gaaraysay ilaa laba kun iyo saddex boqol oo mitrigtan oo iyaguna dadkaasi waa dadka beeralayda ah loogu caawinayey waxyaabaha ay beerahoodu ku kobcisan karaan ee bacrimintii waxyaabaa la midka inkastoo goobaha markaasi ama meelaha hay-aduhu ay sheegayaan arrimaha baniaadamada ay sii wanaagsanaanayso dhanka tigrey waxaana la leeyahay aagag cusub ayaa jiro oo weli la gaari karo oo bartamaha beri iyo weliba waqooyi galbeed ah sidoo kalena waxaa leeyahay meelo cusub ayaa hadda la bartilmaamaysanaya gobolka ka mid ah sida markaasi ay warbixintu sheegayso xaaladda barakaca ee gobolka sidoo kale amxarada ayaa ah mid sii xumaanaysa kadib dagaal la sheegay inuu ka dhacay deegaanada xuduudka la leh waqooyiga shewa iyo weliba aaga gaarka ah ee oromiya waa kow iyo labaatankii bishii koowaad ee aanu soo dhaafnay sidaa la sheegay dhowr boqolaal ama dhowr boqoloo kun ayaa markaasi dad ayaa la sheegay inay ku barakaceen degmooyinka u dhow ama degmooyin ku dhow ee waqooyiga shewa guryo iyo hanti gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale la gubay oo la burburiyey hay-adaha arrimaha baniaadanimada arrimaha gargaarka iyo weliba kuwa la shaqeeya la howlgalayaasha ayaa abaabulaya cunto iyo agabka aan ama agabyada aan cunnada ahayn sida agabyada markaasi guryaha iyo tendhooyinka iyo xitaa bustooyinka waxyaabaha la midka ah iyo hooyga si hooy deg dega markaasi dadka loogu siiyo iyadoo ay jirto xirnaanshaha wadooyinka iyo colaadaha oo sii socda barakacani waxa uu sii xumeeyey xaaladda bani aadanime ee waqooyiga shewa taas oo u baahanaya leeyahay in si deg dega wax looga qabto sida markaasi ay sheegayaan hay-adaha kala duwan dhegeystayaal waa warbixintaasi aanu ku eeganay gobolka geeska africa warbixintii koowaad ee aanu ku eegeynay midda ay soo saartay igad ama eror goboleedka igad uu soo saaray taasi oo muujinaysa tirada aadkii aadku badan ee dadka iyagu saameynta ay ka soo gaartay abaarta daba dheeraatay si guudba wadamadaasi kala duwan ayaanu sheegnay inay markaasi umateen ulugoboleedkaasi igaad iyo xoolahaasi iyaguna tirada badan ee malaayiinka ah ee halkaasi ku dhammaaday sida ay soo sheegtay iyo qaybta kale aanu ku eegaynay xaaladda gobolka ee si gaara wadanka etoobiya ayaanu ku eegeynay waanu sii wadi doonaa qaybta labaad ee barnaamijka dhegeystayaal sidoo kale soomaaliya ayaanu eegi doonaa iyo xitaa waxaanu eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dhulgariirka ka dhacay dhankaasi iyo turki ayaanu eegi doonaa iyo weliba suuriya dhegeystayaal iska bedelna mawjada qaybta labaad ee barnaamijka ayaan iminka gudagelinaa dhegeystayaal si wadajir waxaa idinkugu daadihinayaa musax ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad waxaana sida caadada noo ahayd dabcan aanu ku eegnaa arrimaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga barakaca iyo arrimaha bani aadanimada dhegeystayaal inagoo ka soo xigana hay-adaha kala duwan ee iyagu ku howlan sidoo kalena ka shaqeeya arrimahaasi arrimaha markaasi sida hay-adda i o m ee socdaalka hay-adda unisef hay-adda u n h c r hay-adda oja hay-adda relief web hay-adda dhanka iyo save the children iyo weliba hay-adaha kala duwan ee sida w h o ee caafimaadka waa tahay haddii aan kusii soconno warbixinadaanu ku eegaynay dhankaasi iyo etoobiya ee xaaladda barakaca ee dhanka iyo amxaarada iyo gobolada kale waqooyiga shewa ama halka loo yaqaano south welo iyo gobolka iyo weliba galbeedka gojam ee gobolka amxarada waxaa weli markaasi kusii qulqulaya dadka ka soo barakacay gobolka oromiya kuwaas oo lagu soo waramayo in ilaa hadda ay gaarayaan boqolaal kun oo qof dhanka kale ilaa kow iyo afartan kun oo iyaguna dad oo tahriibayaala oo dhowaan ku laabtay dalka etoobiya oo degan koonfurta iyo waqooyiga wolo ee amxarada ayaa u baahan gargaar nooleed sidoo kale ee dhanka iyo amxaarada hal waa kun iyo shan boqol oo barakacyaal ah oo ka yimid oromiya ayaa laga raray goobta barakacyaasha ee jara waqooyiga wool iyo weliba ilaa afar iyo tobankii bishii koowaad iyo kun siddeed boqol oo ku yaal goobta loo yaqaano turkiga ee koonfurta wolo dhanka iyo caafimaadka waxaa leeyahay jawaabta deg dega ee caafimaadka cunnada iyo ilaalinta ayaa ah kuwa aan ku filnayn sababo la xiriira maqnaanshaha oo qaar ka mid ah sahayda hay-adaha iyo weliba kuwa la howlgala ama awoodda oo xadidan sidoo kalena waxaa leeyahay marka laisku barbardhigo baahida halkaasi ka jirta iyo awoodda hay-adahu ay leeyihiin iyaguna inay xadidan tahay dhanka kale dad lagu qiyaasay afartan iyo shan kun oo barakacyaala ayaa sidoo kale loo sameeyey biyodhaamin halka loo yaqaano jara ee turkish sit iyo wele iyo halka loo yaqaano sidoo kale tirki oo ka tirsan aaga wag hamra debre bren iyo cobera meda intaa waxaa dheer ilaa lix boqol lixdan iyo saddex kun oo qof oo iyaguna helay gargaar cunto sida markaasi ay sheegtay hay-adda siday sheegayaan relief web waana wareegii shanaad ee cunta qaybinta sidoo kale marka laisku dardaro wadarta guud ee dhanka amxaarada waxaa leeyahay tan waxay ka dhigaysaa laba dhibic shan milyan oo qof laga soo bilaabay siddeed iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay ee janaayo waa dadka heray ee gargaarka markii laisku daro si guud wadarta guud ahaan shan boqol iyo labaatan kun oo caruura oo iyagu markaasi dugsi dhiginayay oo laba boqol iyo konton kun ka mid ah ay yihiin caruur barakacyaal ah ayaa lagu soo waramayaa inay markaasi si siman u heli waayeen arrimaha waxbarashada aasaasiga ee gobolkaasi amxarada shan boqol iyo labaatan kun oo ka mid ah ilaa laba boqol konton iyo shan kun oo caruur ah oo ku nool halka loo yaqaano waqooyiga gonder waqooyiga welo iyo aaga wag hamra oo keliya ayaa u baahan in laga caawiyo agab waxbarasho iyo weliba in markaasi loogu talagalo cunnada dugsiyada ama markaasi lagu bixiyo gudaha dugsiga shaqaalaha dugsiyada oo ay ku jiraan macallimiintu waxay sidoo kale u baahan yihin ayaa leeyahay taageero maskaxeed iyo weliba mid markaasi la talin iyo waxyaaba la mid a ayay u baahan yihiin canfarta oo kale haddii aanu eegno gaadhsiinta gargaarka dhanka arrimaha baniaadanimada ee dadka gudaha ku barakacay ee ku nool deegaanka magaal ayaa ah mid markaasi caqabad ku ah maadaama saddex xaafadood ay weli adag tahay in la gaaro ama saddex tuulo adeegyada aasaasiga ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa aan shaqaynaynin ama aan ka shaqaynin degmada dhanka kale ilaa kun afar boqol iyo konton qof oo barakacyaal ah oo la noolaa bulshooyinka martida loo ahaa ee samera ayaa ku laabtay deegaanadii ay ka yimaadeen ee degmooyinka abaal iyo weliba halka loo yaqaano koneba zontu oo ka mid ah shan kun saddex boqol iyo weliba oo dadkaasi oo iyagu laabtay markay ahayd kow iyo soddonkii bishii disembar kuwaasiina waxaa la aqoonsaday dabcan ilaa iyo bilowgii bishaasi si dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen waxaa haddana leeyahay waa xanuunada markaasi duumada ama cudurka duumada waxaa weli halis caafimaad ku tahay gobolka canfarta inkastoo guud ahaan ay hoos u dhaceen in ka badan lix boqol iyo lix kun iyo afar boqol xaaladood oo lasoo sheegay isbuucii ugu horeeyey ee bishii koowaad ugu yaraan toban iyo sagaal degmo ayaa waxaa la leeyahay ee ka sarmartay celceliska heerka duumada shantii sane ee lasoo dhaafay kiisaska ayaa sidoo kale la sheegay inay ku soo bateen degmooyinka yaalo gulina iyo afambo iyo sidoo kale bukaanada duumada ee la dhigay isbitaalada dalifag iyo maxamed akiil memorial waxaa sidoo kale loo baahan yaya leeyahay in kor loo qaado jawaabta caafimaadka oo ay ku jiraan laba boqol oo kun oo markaasi ah daawooyinka markaasi la siinayo iyo sidoo kale waa boqol kun oo iyaguna ah baaritaan in lagu sameeyo deg dega sida ay sheegayaan ama ay sheegtay hay-addu kadib markii xilli roobaadkii shanaad oo markaasi xiriirah uu baaqday ama uu ku hoos maray celceliska harkii loogu talagalay gobolka soomaalidu wuxuu sidoo kale gelaya ayaa leeyahay xilli xasaasi ah oo u baahan in sare loo qaado wax ka qabashada arrimaha bani'aadnimada xaaladda abaartu waxay markaasi sii saamaysay daaqa iyo helitaanka biyaha guud ahaan gobollada daawa iyo shabeelle sida la sheegay sagaashan iyo kow oo ka mid ah boqol afartan iyo afarta degmo ama xaafadood ee markaasi la sameeyey ama la beegsanayey ee ku yaala jiidda daawa ayaa u baahan adeeg biyodhaamina sidoo kale ceelasha oo iyaguna la doonayo in dib loo qodo waxay u baahan yihiin ayaa ay leeyahay dayactir aagga shabeelle soddon iyo afar ka mid ah konton iyo labada iyagu sidoo kale u baahan gargaarka ama degmooyinka ayaa u baahan gargaar ayaa leeyahay maxaafadaha si kale daan u dhignaba halka qiyaastii boqol iyo lix kun oo arday ah ay saamaysay biyola-aanta jirta taasoo oo sidoo kale biyola-aanta si laga dareemay ama ay ka jiraan dugsiyada ay wax ka bartaan xaaladda nafaqo ayaa sidoo kale kasii dartay tirada bukaanada caruurta oo hadda la leeyahay waa halkaasi aanu sheegayna shabeelle kun shan boqol iyo sagaashan ee la dhigay xarunta xasilinta si loogu daweeyo nafaqoxumo ba-an taasoo iyaduna ku kordhisay afartan iyo sagaal boqolkiiba intii u dhexeysay bishii koy tobanaad ilaa bishii labiy tobanaad ee sanadkii aynu soo dhaafnay cudurka daacuunka sidoo kale ama daacuun caloolaha ee ka dilaacay beriga iyo koonfurta dalka etoobiya ayaa ku sii fiday ilaa iyo lix iyo lixdan xaafadood oo ka kooban siddeed degmo oo ku yaala deegaanada beel guji iyo galbeedka arsi oromiya iyo laba degmo oo ka tirsan gobolka liibaan ee gobolka soomaalida ilaa soddonkii janaayo ama soddonkii bishii aanu soo dhaafnay kun shan boqo waa kun iyo konton iyo shan xaaladood oo daacuun ayaa lasoo sheegay oo ay ku jiraan siddeed iyo labaatan dhimasho oo xiriir leh ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa halis sare ugu jira tobanka degme ay dhibaatadu saamaysay in markaasi daacuunkaasi uu kusii fado ama xanuunku kusii fado sidoo kalena dadkaasi khatar ugu jira in uu soo rito ololaha talaalka cudurka daacuunka ayaa si rasmiya uga bilowday gobolada soomaalida iyo weliba oromiya iyadoo saddex iyo soddon boqolkiiba ilaa ay hadda la talaalay dabcan waa sida ay markaasi sheegayso warbixintii ugu dambeysay si gaara warbixintan oo ay soo saartay ama hay-adda ama relief web markaasi uu soo saaray laakiinse haddii aanu eegno inta aan yuusuf ku wareejinin iyo dhanka iyo soomaaliya iyo weliba warbixinada ugu dambeeyey haddii aan soo qabto arrimaha la xiriira dhankaasi iyo waa dhulgariir ka dhacay turkiga iyo weliba waqooyigii galbeed ee suuriya waxaa la leeyahay in ka badan ama in ka badan laba kun oo dhimasho ah ayaa iyadu laga soo tabiyey halkaasi waa waddanka turkiga iyo weliba waqooyi galbeed ee waddanka suuriya kaasi oo dhacay dhulgariirkaasi lixdii bishan ama saacado ka hor uu dhacayba kaasi oo lagu cabiray toddoba dhibic toddobo dabcan uu ahaa waa dabcan culeyskiisa ama eherkiisa uu ahaa waxaana uu ka dhacay waa dabankaasi iyo koonfurta turkiga saacaddu markay ahayd afartii iyo weliba toban iyo toddobo oo markaasi aroornimo waa saacadda dalkaasi turkiga waxaan leeyahay waa markii ugu horreysay tan iyo kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ama dhulgariir markaasi cabirkiisu yahay kan waxaa ugu dambeysay in dalkaasi uu ku dhacay ilaa iyo in ka badan dabcan ama ku dhowaad boqol sano ka hor ama kun sagaal boqol soddon iyo sagaashi waxaan leeyahay dabcan ilaa iyo sidoo kale waxaa jiray kuwo kale oo xixigay oo iyaguna markaasi ka dhacay maahan midkoo keliya laakiin haddana waxaa halkaasi ku nafwaayey dad markaasi kubanaan ah sidoo kale tiro intaasi ka badan iyaguna way ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale jira in ay burbureen kaabayaashii dhaqaalaha dhismooyin markaasi dabaqyo markaasi sare iyo weliba n markaasi waxyaabo badan halkaasi ay saameyn kasoo gaartay siyaabo kala duwan hay-adaha markaasi iyagu waxaa iminka ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay dabcan waa caawimaad deg dega ama waxay ugu yeereen flash ay durbo markaasi fureen kaasi oo la doonayo in lagu caawiyo dadka markaasi ay saameynta kasoo gaartay waa dhankaasi iyo dhulgariirkaasi oo iyadu ka mid ah dabcan waa hadalhaynta ugu weyn ee maalmihii lasoo dhaafay saacadii lasoo dhaafay aan rahde dhankaasi iyo arrimaha haddii ahaan lahayd wararka warbaahinada caalamiga ay qorayaan iyo xitaa arrimaha gargaarka hay-adaha markaasi iminka aan kasoo xiganaynaba si gaara hay-adda relief web iminka ay qorayso hay-adaha markaasi qaramada midoobay iyo weliba kuwa la howlgala ee iyagu waxay leeyihiin waxaan si dhow oo markaasi isha ugu haynaa xaalada walba xaaladda kasii dambaysa sidoo kalena aan markaasi samayn doonaa lacag uruurin taasi oo iyadu wax lagu qabanayo dadku ay saameyntu kasoo gaartay xaaladahaasi dhegeystayaal waayahay dhankaasi iyo soomaaliya ayaanu eegi doonaa iyo yuusuf iyo weliba xaaladii ugu dambeeyey ee gobolka iyada oo laleeyahay markaanu eegno hadda lacagta loo baahan yahay oo kale ilaa iyo siddeed boqol iyo labo waa siddeed boqol iyo labo eight hundred and two million dollars ayaa lacagta markaasi hadda ay hay-aduhu leeyihiin mid waa kuwo deg deg loogu baahan yahay si wax looga qabto dadku saameynta kasoo gaartay dhulgariirkaasi ka dhacay wadamada turkiga iyo weliba wadanka suuriya si gaara waxa uu ka dhacay waqooyi galbeed ee wadankaasi suuriya sidoo kalena tirada aad ku tiro badan ilaa hadda laga soo tabinayo ee dhimashada ah iyo weliba dhaawaca intaasi kasii badan ee isbitaalada yaala
hagaagi dhegeystayaal musacab ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay nooga mahad celinaya dhegeystayaal sida quruxda badan in noogu sharaxay noogu qaadadhigaya qodobaday markaasi ugu weynaa ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay dhegeystayaal sida hay-ada socdaalka adduunka i o m ta hay-ada u n ocha hay-ada u n c r qaxootiga u qaabilsan hay-ada cunnada adduunka w f b hay-ada caafimaadka w h o hay-ada beeraha faw iyo dhammaan hay-adaha kale maxaliga ee ka howlgalo guud ahaan dunida iyo sidoo kale kuwa kenya iyo soomaaliya iminkan haydaca aan u imaada caruurta qaabilsan unisef warbixin ay sanadkan soo saartay dhegeystayaal ee isbuucii ayna soo dhaafnay dabcan jimcihii aynu soo dhaafnay waxay halkan kaga hadashay warbixin dhinacyo fara badan taabanayso maxay kaga hadlaysaa talo bal iminkan dhankaasi soomaaliya ee warbixinta unisef ee caruurta sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ahaa afar dhibic saddex milyan oo gabdhood ayaa halis ugu jiraan gudniinka fircooniga sidaa laga soo sheegay qiyaastii ugu dambaystii waa sidaa laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan u n f b a tiradan ayaa markaas la saadaaliyay inay gaar inay sida laga yaaba inay gaarto afar dhibic lix milyan marka loo markii la gaaro sanada labada kun iyo soddonka iyadoo dabcan colaadaha isbedelada cimilada saboolnimada ay halkaasi kasii kordhayaan iyo sinaan la-aanta ay ka jirto si ay dabcan waa carqaladaynta dadka waa dabcan hooyadii dhallaanka laga hadlaya iyo gabdhaha yare laga doonaya in markaas lagu badbaadiyo laguna bedelo jinsiga bulshada kuwaasi oo saldhig u tahay in dhaqanka waxyeelada leh ee carqaladaha ee barnaamijka caawinta laga doonaya hadda ee cid waliba in ay ilaaliso hablaha warbixinta u l c r waxay tilmaamaysaa in xaaladahan ay hadda dhibaato u keeni karto ama mugdi gelin karto in caqabadaha iyo weliba xadgudubka lagula kaco gabdhaha inay weli ay kasii jirto soomaaliya female genitol mutilation waa dabcan gudniinka fircooniga ah waxa uu xadgudub ku yahay waa xuquuqda haweenka waa sida ayaga hay-adda qaramada midoobey ay qabaan ee hablaha waxaana markaas xadidaa fursadaha mustaqbalka ee caafimaadka waxbarashada iyo weliba dakhliga waxaa sal u ah sinaan la-aanta ee jinsiga iyo weliba dabcan isku dheelitir la-aanta inta badan ee haddana aan la sinin markii loo fiiriyo awoodaha fal xadgudub ah ku ah jinsiga ee waxyaalo fara badan u geysta jiritaanka gabdhaha yaryar dabcan wiiqayana mustaqbalkooda dambe khatarna gelin karo noloshooda waa sida warbixinta ay ku tilmaamaysee laakiin waxaan ognahay in isbedel uu suurta dabcan ee imaanaysa uu suurtageli doono iyadoo oo sideed sano oo keliya ay ka harsan tahay in la gaaro yoolka caalamiga ee ciribtirka gudniinka fircooniga keliya la taaban dabcan si wada jir ah loo wada qaban karo oon la taaban karin si wanaagsanna looga wada shaqayn karo laguna maalgelin doono kooxaha ee kala duwan oo inta badan u ololiyo waana hanaanka hadda markaasi kaga go-an tahay in lagu ciribtiro waa gudniinka fircooniga ah sida markaas warbixinta ku tilmaamayso bedelka jinsiga waxay leedahay in dabcan waa cadaawad iyo weliba dhibaatada bulshada inta badan lagula kaco ciddii ka hadasho bulshada dhiirigelinteeda gudniinta fircooniga waa muhiim inay inta badan ragga ay fahmaan iyo wiilasha waa xulafo inta badan awood u leh in haddana wax ay ka qabtaan iyaga waxa ay soo taraysaa caqabadooyin fara badan ee ku xadgudban amase ku hereeraysan awoodaha ee qoysaska iyo weliba bulshooyinka in sidoo kale aan la taageerin aan laga taageerin gudniinka fircooniga dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa hay-adda qaramada midoobey unisef waa hay-ada u qaabilsan caruurta iyo u n f p a in ay hadda ay kaalintooda ama doorkooda ay doonayaan inay ka ciyaaraan sidii loogu ciribtiri lahaa dadkana looga dhaadhicin lahaa in aan markaasi far aan la saarinba gabadha barnaamijka wadajir waxaa si wadajir ah markaasi si qoton ah usoo xagxagtay ama sidoo kale usoo wada saaray waana u n f b a unisef ciritirka gudniinka fircooniga waxa ay taageertay in ka badan ilaa iyo saddex kun oo hindiso waa dabcan hindise ah oo shantii sane ee lasoo dhaafay halkaasoo rag iyo dabcan waa rag ah ama wiilasha iyo si firfircooni ah uga ololiyeen in lasoo abjaro dabcan dhaqankan hadda sii socdo oo la doonayo in la ciribtiro waxaan aragnaa dabcan diino weyn oo ragga iyo weliisha oo uga imaanaya gudniinka fircooniga oo dalal fara badan ay ka mid tahay etoobiya tusaale ahaan ay usoo qaadatay oo ah waddan ku nool yahay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee gudniinka fircooniga ee adduunka ragga oo dabcan kasoo jeeda dhaqankan ayaa markaas lagu sheegay siddeetan boqolkiiba waa siddeetan iyo toddoba boqolkiiba sida lagu sheegay falanqayn ay soo saartay dhowaantan unisef sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ah maalin caalami ah ee dulqaad dabcan inta badan lagu sheega in harankan la doonayo in ay u noqoto mad dabcan loo dabaaldegi doono sanad guura loogu sameyn doono sida looga hortago dabcan cadaawada iyo sidoo kale xadgudubka lagula kaco hablaha la wadaag oo kaga qaybgal aragtida markaasi inta badan lagaga doonaya in isbedel xiriirka awoodda dabcan lagu doonaya in lagu siiyo dabcan dhaqamada ay ku keentaan silaan la-aanta inta badan ay laga hadlaya ee jinsiga u horseedo ee gudniinka fircooniga isku dabarid waxaa leeyahay habkan wax ka bedelka jinsiga iyo weliba bedelada dabcan caadooyinka bulshada ay ka dhigteen in barnaamijyadan waxaa hadda cid waliba ay ku qancinaysa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan carruurta inay ka hortagaan gudniinka weliba kaasata waalidiinta iyo weliba ragga in la maalgeliyo siyaasadaha iyo weliba sharciyada markaasi xeer qaran ee ilaalin karo xuquuqda gabdhaha oo sidoo kale noqon karaan mid aan la taaban karin iyo sidoo kale haweenka oo ayagana inta badan tacdiyi dhibaato xoogan kula kulmaan waa in qaanuun markaasi dhammaystiran laga soo saaro inay markaasi lama taabtaan ay tahay dumarka oo aan sidoo kale aan la jarjarin waa sida ayaga ay qabaan hay-adihii qaramada midoobe maanta waxay markaas dabcan dhammaan la xasuusinayaa baahida inta badan loo qabo sidii dadaalo fara badan iyo dalal fara badan ay ugu bixin lahayeen loona beegsan lahaa si wadajir ah loogu bedelo hadafka ee inta badan laga doonayo in hadda laga lahaado waxay tahay gudniinka fircowniga dabcan cid walibaa laga doonayo in ay fahanto macnaha iyo in ay la doonayo in dhibaato xoogan ay ku keento tayada markii laga hadlo gabadha waxbarashada iyo mustaqbalkeeda nololeed iyo weliba dhanka dakhliga markii laga hadlayo in sidoo kale qofku waxba uusan qabsan karin hagaag weli waxaa nagala socotaan ama naga dhegaysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ololaha dhegaystayaal ee tallaalka ee daacuunka ee afka laga qaato ayaa hal ayaa hadda si toosa markaasi la doonaya in ay dhammaan laga qaybgeliyo guud ahaan waddanka soomaaliya waana ujeeddada yahay in la gaarsiiyo ilaa iyo hal milyan oo qof ayaa waxaa dabcan ay bilowday wasaaradda caafimaadka iyo weliba adeegyada bulshada ay taageerto ama taageero ay ka helayso hay-adda qaramada midoob u qaabilsan caruurta yunisef iyo weliba hay-adda caafimaadka ee w h o walahan guri guriga waa dabcan guri qof walbo lagu tegay ujeedadiisuna ay tahay in lagu tallaalo ilaa iyo hal milyan wax kor u dhaafay oo qof oo da-duna u tahay ama u dhexayso hal sano ilaa wixii ka weyn ayaa markaasi ku jiraan haweenka uurka leh oo ku nool tobanka degmo oo ay dabcan abaaruhu sida weyn u saameeyeen ay ka mid tahay daynile larkeynley xamar jajab hodan kaxda baydhabo kismaayo afgoy iyo marka iyo jowhar iyadoo ku salaysan isbedelada cudurada faafa ee la howlgelinayo ama dabcan waa howlwadanadu waxay markaas si taxadar leh ugu shaqaynayaan si ay u horumariyaan qorshayaal yaryar oo faahfaahsan oo ku saabsan waxay markaas geenayso ilaa iyo waa kun saddex boqol labaatan isdeed kooxood dabcan oo laga doonayo inay wacyigeliyaan mid kasta oo ka kooban laba talaal hal abaabulan oo bulshada iyo weliba hal qofka oo markaasi xog ah si loo hubiyo in qof kasta uu dabcan ku nool degmada ama degmadiisa bartilmaameysku noqon karayo in lagu ogaado qofka daacuunka sida uu saameeyey iyo inuu soo gaaray ma sugno in xaaladdu ay faraha ka baxdo sida dhacday sanadkii labadi kun labaiy labaatankii mar kastoo ooan xaaladan adag ay soo wajahdo waxaan markaasi hoos u dhignaa sidoo kalena fududaysanaa xaaladahan oo aan ognahay in ay nooga dhammaadeen laba boqol iyo lixdan kun oo qof ay ku dhinteen iyadoo kale bar ay ka mid yihiin caruur waxaa sidaasi yiri dhegeystayaal waxaa madaxa barnaamijka ballaarinta ee ku saabsan tallaalka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk mukhtaar cabdi shube markan dowladda wuxuu leeyahay way soo jeedaa oo si wanaagsan ayaa markaas u diyaarinay waxaana dabcan ololahan gaarka ah la qabsanaynaa sidoo kale la kaashanaynaa hay-adaha caafimaadka iyo weliba hay-adda caruurta unisef iyo w h o si looga caawiyo kahortegidda cudurada iyo weliba dhimashadan loo badna dabcan inta badan uu keeno cudurka koloyraha daacuunka waa cudur ku dhaca dabcan xidmaha oo ay keento bakteriya oo lagu kala qaado biyaha wasaqaysan waxay si gaar ah oo khatar ugu tahay caruurta oo hayso nafaqo xumaa waa nafaqa xumada waxayna markaasi khatar weyn ugu jirta inay dhintaan qiyaastii lix dhibic afar milyan oo qof ah ayaa soo wajahday biyola-aan ba-an iyo weliba nadaafad xumi soomaaliya iyadoo hal dhibic sideed milyan oo caruur ah ay markaas u badan tahay in ay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba-an oo ay dabcan waa inta markaasi ay hadda hay-adda qaramada midoobey ay soo saartee loo fiiriyo suurtagalnimada in markaas ay ka mid tahay in hadda infekshinada ay daacuunka uu wato ay qaadka qaarkood aada ugu nugul yihiin sidoo kalena u sahli karto inay dhintaan kooba rasmi ah oo ay markaasi soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo weliba adeegyada bulshada ee dowladda federaalka ayaa muujiysay ilaa iyo shan iyo toban kun lix boqol soddon iyo shan xaaladood oo daacuun ah iyo weliba siddeetan iyo sideed dhimasho ah oo laga soo sheegay lix iyo labaatan degmo oo abaaruhu saameeyeen ee soomaaliya sanadkii tegay labada kun laba iyo labaatanka ayaa warbixinta hadda tilmaamaysa sidoo kale daba socotaa inay daacuun calooleedka weli uu dhibaato ku hayo dadka dhimashadana laga yaaba ina inay boqolkiiba gaarto li- waa eber lix waa eber dhibic lix boqolkiiba talaalka daacuunka ee afka ah laga qaato waa dabcan lacag la-aan sidoo kalena u sahli karto inay dad bulshada ah ay markaas qaataan sidoo kalena gacan ka geystaan ama ka geysan karaan badbaadinta nolosha dadka khatarta ugu jira ina markaasu ku dhaco daacuunka oo ay ku jiraan caruur aada u yar sanadkii labada kun iyo labaatanka ay toogeen unisef iyo weliba w h o wahay-adda caafimaadka waxay ku taageereen wasaaradda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha si loo gaarsiiyo ilaa iyo sideed boqol sagaashan iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo lix qof ololihii ugu horreeyay ee tallaalka daacuunka ilaa iyo sideed boqol sideetan iyo waa sideed boqol sideetan iyo sideed kun sagaashan iyo laba qof ololihii labaad ee sagaal degmo oo eebaaruhu ay aad ku saameeyeen ololaha tallaalku daacuunka ee afka laga qaato ayaa fulinaysa soomaaliya hayda waxayna sidoo kale eh, waa haydahii soomaaliya waxaana si dheer oo si xeer dheer ah eh, la doonaya in loo hirgeliyo wax ka qabashada ah eh, iyo wax kabeddelka nidaafadda iyo sidoo kale biyaha fayadhowrka iyo weliba isgaarsiinta khatarta ah iyo in ay markaasi qab- eh, dabcan ay bulshada laga wacyigeliyo inay markaasi fahan eh, ilduruqsan u lahaadaan dhibaatada u keeni karto mase saameynta uu ku reebi karo cudurkaas eh, dabcan daacuunka wanaanshaha wakhtiga iyo weliba baaritaanada ayaa inta badan laga doonaya in cid weliba ay qayb markaasi ka geyso sida loogu maareyn karo kiisaska caadiga ah ee uu wato ee dadka uu la soo oo dabcan uu soo ridi karo ee daacun calooleedka ama koleeraha waxa u taqaana dhegeystayaal waxaa sidoo kale xusid mudan in gobolka banaadir laga soo sheegay cudur daacuunka oo markaasi aan kala go' lahayn tan iyo abaartii wadanka markaasi ku dhufatay labadi kun labaiyo tobankii labadi kun toddobiyo tobankii ilaa iyo sanadka hadda tegay labadi kun labaiyo labaatanka abaartu waxay sii wada dabcan eh, in khatar ah weyn ay ku hayso caafimaadka iyo weliba la- waa ladnaan la-aanta ee caruurta soomaaliya ayuu yiri wakiilka unisef ee waafa siciid qoysas badan ayaa wajahaya caqabado aada u weyn si ay u helaan waxyaabaha aasaasiga ah, sida uu biyaha sida biyaha nadaafadda anagana habeen iyo maalin la- la shaqaynayna dowladda iyo weliba hay-adaha howl- ka howlgala soomaaliya si loo hormariyo bixinta adeegyada annaga ka kaashanaynaa taageeridda deeqsinimada leh ee deeqobixiyaasha waxaana isticmaalaynaa wax kasta oo aan awood u leenahay si aan uga hortagno cudurada iyo weliba dhimashada ol- ololahan ay markaas iskaga kaakshanayaan ayuu yidhi wakiilkii waa wakiilka w h a soomaaliya docr mamunuur raxma malik ayaa isagana markaasi ka dabcan sheegaya in xaaladda daacun caruleedka ama koleeraha loo yaqaan ee soomaaliya ay ka jirto wuxuu sheegay in sida ku cad dabcan dabagalka bulshada ee baaritaanada lagu sameeyey ama monitoring w h o waxay tirada kiisaska looga shakisan yahay in eh, dabcan ay tahay mid sare usii kici karto kaga sii daran jadeecada iyo weliba daacuunka inay hadda isbiirsadeen ama ay iswataan sanadkan marka loo eego kii hore laba sano dabcan dhaqdhaqaaqyada wicigelinta ee joogtada ah weliba ololayaasha tallaalka ayaa ilaa hadda yaraaday dhimashada iyo weliba cudurada markii ay heleen dabcan wacyigelin fara badan ee ku saabsan inay ka hortagaan ilaaliyaan xaaladaha caafimaadka u keeni kara daacuun calooleedka iyo weliba jadeecada ololahan ugu dambeyn eh, dabcan sida ay soo saartay warbixinta waxay sheegaysaa in labada kun labiyo labaatanka sanadkii tegey wuxuu caawiyey tallaalka in ka badan ilaa iyo hal milyan oo soomaali ah w h o waxay sii waday doontaa taageeridda ay siiso soo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda dhexe iyo weliba kuwa dowladda waa dowlad goboleedyada si ay ugu u gaarsiiyaan dadka cusub ee ku barakacay deegaanada dhibaatana waxayna ololahan u qayb- u qayb oo markaasu kaga yahay dadaalada faraha badan ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo dadka aadka ugu nugul iyo hooyada dhallaanka carruurta yar soomaaliya ayaa hadda markaasi qarka u saaran dhibaatadii ugu dambeysay afar xilli roobeed aysan helin roobkii dadkana keentay inay abaaraha ay dabcan guryahooda ka soo saaraan barakacna ku noqdaan magaalooyin kale wasaaradda caafimaadka iyo weliba adeegada bulshada ee federaalka unisef iyo weliba hayday u n f p a w h o ayaa markaasi ka kaashanaysa sidii qof kasta u heli lahaa tallaalka daacuunka ah ee iyo weliba nadaafadda oo sidoo kale qofka nafsadiisu ku badbaadin karo iyadoo taageero laga helaya gavi sbaysiga t- tallaalka iyadoo ay si si dheerna tahay oo dabcan hagaajinta helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka asaasiga iyo biya dabcan iyo biyo oo markaasi een, eh, waa biyo iyo fayadhoorka oo mid weliba ku habboon bulshada si wax looga qabto sidoo kale uusan usii faafin cudurka koleeraha hagaag weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal iminkan qodob kale aan isla fiirina dhegeystayaal waxaa leeyahay co- dabcan colaada iyo amni darada iyo caqabad weyn ku ah howlgallada bini-aadinimada gaar ahaana meelo ka baxsan xarumaha waaweyn ee soomaaliya oo dhan iyadoo nabadgelyadu xumada ay gacan ka geysato jawi aada u adag wada waa hawl- waa wada waa kuwa markaasi wada hawl- waa howlwadanayaasha waxaa markaasi la shaqeeyaan maamulada deegaanka iyo weliba bulshooyinka si ay uga- uga gaaraan dad si ay dadka u gaaraan dadka u baahan meel kasta oo joogaan iyo in ay dadka ogolaadaan inay helaan gargaar binaadinimo dhammaan dhinacyadan waa inay markaasi gutaan waajibaadkooda ah ilaalinta rayidka iyo weliba wax wa- waa dabcan waxyaalaha rayidka inta badan u baahan yihiin ama dadka rayidka waxaa sidoo kale gargaarka biniaadinimada oo ay ku jiraan ee ka saarista wax kasta oo caqabad markaasi ku ah gargaarka sida xeerka hay-adda qaramada midoobey markaas u degsan ama xeerka geneva waxaana inta badan lagu xadgudbaa sharciyada oo waafaqsan in caalamiga ama qofka biniaad- bini- hay-adda biniaadinimada ama dadka biniaadinimada ay markaas meel walba tegi karaan si dadka wax ugu qabtaan una taageeraan una gaarsiiyaan ogaadaan xaaladaha iyo dhibaatada markaasi ay ku neel yihiin waa hay-adda guud oo markaasi dulmeer sidoo kale aragti xoogan ka bixinayso dhibaatada iyo culeysyada inta badan dadka rayidka iyo weliba dadka howlwadanada ay hay-adaha qaramada midoobey kala kulmaan helitaanka waa xeel waa dabcan waxaa leeyahay helitaanka gargaarka biniaadinimada ayaa weli caqabad weyn ku ah garsa- waa gar- waa ga- waa gaarsiinta gargaarka soomaaliya gaar ahaana meelaha ay calaaduhu ka socdaan amniga ugu sadheeyo maamulada galmudug hirshabelle jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa meelaha sida gaarka ah looga walaacsan yahay sanadkii labadi kun iyo labaiyo labaatanki warbixintii lasoo saaray ugu yaraan ilaa iyo shan boqol lixdan iyo shan shil oo gelitaanka ayaa markaas laga soo tabiyey oona la sheegay in sa- kow iyo sagaal degmo kuwaas oo sameeyey eh, dabcan eh, dabcan oo sameeyey badbaado shaqaale ah gargaarka iyo gaarsiinta eh, dabcan ku dhowaad ilaa iyo lix boqol iyo lixdan waa lix boqol iyo lixdan kun oo qof kuwaasoo ah, eh, dabcan ka mid ahaa ilaa iyo saddex boqol toddobaatan iyo shan kun toddobaatan iyo- waa toddoba boqol toddobaatan oo ka mid ah dadka markaasi lagu qiyaasay inay u baahan inay u baahnaayeen markaasi gargaar waxay markaasi ku nool yihiin gudaha dhulka ah ay maamulaan eh, dabcan dadcan waa waa dabcan sida warbixinta udhigayso ama qaab kale ay udhigto waa jelayaasha hubaysan ee dow- aan dowliga ahayn oo markaasi eh, waa dabcan oo la jeedaan waa kuwa ka dagaalan waddanka soomaaliya waxaana inta badan aynan gaarin sidoo kalena aan ku ogaan karin waaqic iyo xaaladaha halkaasi ka taagan ee dadka ay u baahan yihiin in gurmad ama gargaar lagu gaarsiiyo tirada dadka ayaa ah kuwa hoos u dhaca laga soo bilaabo sebteembar labadi kun labaiyo labaatankii oo lagu qiyaasay ilaa iyo toddoba boqol toddobaatan kun oo qof waxaana markaasi lagu aanay dib u soo kabashada d f s ee ka sameysay deegaanada qaar kooxaha hubaysan ee aan dowliga ahayn ee ka dagaalama waddanka soomaaliya bishii diseembar ee sanadkii tegey labadi kun labiyo labaatanka waxaa dib u dhac xoogan ku yid waa barnaamijyadii biniaadinimada ay dowladda waa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gobolka sool oo ay markaasi ku muransan yihiin puntland iyo somalilan xiiso dartood waa xiisado dartood ama halkaasi ka taagan taasoo keentay in markaasi la xadido dhaqdhaqaaqyada shaqaale ee samafalka laascaanood barnaamijkiyadeeda biniaadinimada oo ay markaasi ku jiraan oo dabcan quudinta dugsiyada ama iskuullada halkaasi badbaadada network iyo weliba nafaqaynta ayaa dib u dhac xoogan ku keentay kuwaasoo saameysay in ka badan ilaa iyo shan iyo toban kun toddoba boqol oo qoys ah sagaashan iyo afar kun laba boqol oo qofna ayaa u baahan gargaar hirshabelle iyo galmudug iyadoo xaaladaha deegaanadaasi dhowaan dib ah markaasi loogu soo celiyey iyadoo xasilooni darre halkaasi ay ka jirtay waa in gargaarka biniaadinimada uu soo hagaagaa qorshayaasha oo howlgallada iyo weliba kooxaha hogaamiins- oo dabcan hogaamiso bilaha dabcan hogaamiso inay wax badan kaga qabtaan bilahan aynu dabcan soo dhaafnay ee janaayo ilaa iyo bisha saddexaad ee laga gaaraya maarso labada kun saddex iyo labaatanka waa in la diyaaraynaa ina markaas wax- waxa waa inta waxaa dheer in howl- waa dabcan howl- waa howlwadanayaasha waxay soo sheegeen in gelitaanka kiis dabcan la geli karin iyadoo kiisaska halkaas ay gaarayaan ilaa iyo saddex boqol afartan iyo lix oo waa saddex boqol afartan iyo lix kun oo qof oo aada ugu nugul una baahan cunno bini- eh, dabcan iyo biyo oo bini-aadnimo ah laguna badbaadinayo noloshooda iyo weliba gargaar lacageed oo tod- oo toddobaadle ah ama eh, lagu siiyo toddobaadlihii oo toddobaadkii hal mar deegaano qaar ah oo ay gacanta markaasi ku hayaan kooxa hubaysan ee ka dagaalanta waddanka soomaaliya waxaa halkan leeyahay dabcan warbixinta ay sii socotaa leeyahay si loo gaarsiiyo dadka nuguul ee ku nool meelaha ay adag tahay in la gaaro u n has geesna garafan iyo weliba helitaanka w f b hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa ayaa waxaa leeyahay diyaar u ah ma dabcan marin waa xeelka iyo sidoo kale qiimeynta kormeerka si wadajir wax looga qaban karo laga soo bilaabo juun labada kun koob iyo labaatankii sanadkii sanadihii tegay ilaa iyo agosto sanadkii aynu hadda kasoo gudubnay labada kun laba iyo labaatanka saddex iyo soddon sideed howlgallo oo karafan ah ay sameysay ayaa lagu qabtay saddex iyo afar goobood oo kala duwan oo dadka halkaasi kaga qeyb dadka halkaasi barnaamijka ka waday mashruuca kuwaasoo intooda badan aan aan la arkin howlgallo xeer sare waa heer sare ah oo muddo in badan soo jiitamaysay ilaa iyo soddon iyo sagaal dabcan hay-adood oo kala duwan oo ay ku jiraan henjeedyada heer qaran ah iyo weliba henjeedyada caalamiga hay-adaha qaramada midoobe kooxaha sidoo kale halkaasi kooxaha yar ee hay-adaha dowladaha iyo weliba warbaahinta ayaa ku qasabtay inay halkaas iskaga soo baxaan ma aha oo keliya awooddooda laakiin waa sida halkaa awoodda ee dhibaatada ugu hayso ee gacantan ugu jirto kooxaha halkaasi ka dagaalamo laakiin dhiirigelinta ayaa qayb markaasi ka ah sidii hay-adaha iyo weliba waa howlwadanayaasha waxa ay uga qaban lahayeen looguna gaari lahaa dadka aadoo aad markaas u tabaalaysan sida laga soo xigtay kooxaha saadka helikobterka helikobterada ayaa ku qaaday in ka badan ilaa iyo shan dhibic lix laba waa lix hal laba m t ilaa afar goobood oo ay adag tahay in la gaaro sida buurhakaba yalalaqsi maxaas iyo qansax waa qansax dheere dhegeystayaal ee novembar bishii koowaad ilaa iyo bisha waa bishii koob iyo tobnaad ee novembar iyo sidoo kale bishii labiyo tobnaad ee decembar iyo bishii koowaad ee janaayo labada kun saddex iyo labaatanka hiigsiga iyo qorshahada qaramada midoobe ayaa in markaas ilaa iyo bishii saddexaad ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka la gaarso gurmud meelaha ay dhibaatada hadda ka jiraan sidoo kale aan la geli karin loona ogolaado in xaaladahan lagu soo abjiro laguna yarey dabcan laguna yarey xaaladaha xalna loo helo si wax loo gaarsiin lahaa waxna loogu qaban lahaa dadkaasi gaaritaankan aan markaasi la xakamayn ee dhammaan dadka u baahan ayaa ah mid aada muhiim ugu ah inay markaasi u socdaan dabcan dadaalada xooganna kor loogu qaadayo gargaarka wax looga qabanayo abaaraha iyo weliba ka hortegidda macluusha iyadoo bulshooyinka maxalliga iyo weliba howlwadanayaasha bini-aadinimada ah ay ka hortegeen in markaasi la dhaafo xeerka macluusha iyo weliba in la dhaafo waa dabcan midda hadda markaasi ka taagan waddanka soomaaliya dhibaato waxaa hadda jiraan meelo aan markaasi la geli karin sidoo kalena war laga hayin sida warbixinta ay ku tilmaamtay dhegeystayaal ee mar kale soo hadal qaadayso ay ka mid tahay maxaas iyo qansax dheere iyo burhakaba jalalaqsi waa meelaha inta badan hadda ay adag tahay in markaasi fooda la gelin karin iyadoo qaramada midoobey codsanayso iyo dhiba sidoo kale ka doonayso in loo ogolaado sidoo kale dadkaasi la gaariyo bulshada dhibaatada halkaasi ka haysato bulshooyinka waxaa inta badan markaas garab ay ka helayaan waa hay-adaha maxalliga ee ka howlgala waddanka soomaaliya dhibaato hoosena ma aysan soo rareyn dabcan dhibaato xooganna ayaa halkaasi ka haysta oo xitaa natiijooyin naxdin leh ayaa inta badan laga soo sheegaya markaad aragto barnaamijyada warbixinada markaasi laga soo saarayo iyo sidoo kale lagalaga faalloonayo macluul suurtagalnimo xoogan ku keeni karto mar kale ilaa iyo saddex iyo labaatanka bilaha abriil iyo juun iyo wixii markaasi ka dambeeya haddii aan markaasi gargaar biniaadimo halkaasi si joogto ah loo gaarsiinin haddii waxaa leeyahay sidoo kale roobabka abriil iyo ilaa iyo jun waa juun waa junyo labada kun saddex iyo labaatanka ee haddana halkaas aysan ka diyin waxaa leeyahy waa caqabado haddana la saadaalin karo in dhibaatada ay kasii dari karto in ka badan lix dhibic saddex milyan oo soomaali ah ayaa la filayaa inay hadda wajahaan waa heerar sare oo cunno yari ah oo ay ku jiraan waa saddex boqol labaatan iyo laba kun oo ku sugan masiibo xoogan sida warbixinta wejiga shanaad ee i b c ay ku sheegayso qiyaasta hal dhibic sideed milyan oo caruur ah da-dooda ka yar shan sana waxay hadda u baahan tahay inay markaas la kulmaan ama ay helaan dabcan ay la kulmayaan nafaqo xumi ba-an ilaa iyo junyo oo ay ku jiraan in ka badan shan boqol iyo saddex iyo toban kun kuwaas oo la filayo inay si ba-an u wajahayaan nafaqa darada halkaasi ka taagan haddii aan waxba markaas laga qabanin laguna samata bixinin dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin barqa wanaagsan ama suwax wanaagsan iyadoo goor dhawaan barnaamijka arrimaha gargaarka iyo binaadinimada gobolka waa dabcan arrimaha gargaarka iyo binaadinimada aan soo xiri doono dhegeystayaal
watahay yuusuf waa mahadsan yahay dabcan daqiiqadihii ugu dambeeyey warka yaafood inoogu soo haya laakiinse waxaanu ogsoonaha yuusuf ilaa sanadkan haddaanu ku guda jirnay labada kun saddex iyo labaatanka inuu ka midka yahay sanadaha markaasi inta badan hay-aduhu gargaarka ay leeyihiin waxauu noqon doonaa midka ugu badan ama sanadka markaasi gargaarka ugu badan loo baahan yahay guud ahaan sanadaha waxaa leeyahay dad gaaraya saddex boqol soddon iyo sagaal milyan oo qof ayaa waxa ay u baahan doonaan gargaar baniaadnimo sida lagu sheegay warbixinta markaasi ee qaramada midoobay ee soo saartay ee dhankaasi iyo waa isku xirka arimaha baniaad arrimaha baniaadnimada yacni tiradan waa tira aada u badan yuusuf markii loo barbardhigo tii sanadkii hore ee labada kun laba iyo labaatankii iyo labada kun kob iyo labaatankii iyo labada kun iyo labaatankii intaasoo milyan oo qof oo kale ayaa markaasi baahidoodu ay sare usii kacday boqolkiiba dadka baahan ayaa markaasi waxaa leeyahay waxa ay markaasi labalaabmeen ama laba jibaarmeen afar sano gudahooda yacni afar sano iyo sanadkan afar sano ka hor iyo sanadka maanta aynu ku jirno marka laisku barbardhigo arrintu double ay noqotay waa baahiyaha jira sida oja ay sheegayso waxayna markaasi sheegaysaa in loo baahan doono ama loo baahan yahayba lacag gaaraysa konton iyo kow dhibic shan bilyan oo doolar si loo daboolo baahiyaha ee dadkaasi aanu soo sheegnay ee saddex boqol soddon iyo sagaalka milyan oo qof markaasi leeyahay waxaana ilaa iyo hadda sida leeyahay arrintan waa ay ku korortay ilaa toban bilyan oo doolar ayay ku korortay yacni sanadkii hore afartan iyo kow ay ahayd haddana konton iyo kow bilyan ay maraysaa lacagtu baahiyihii oo sii kordhay lacagtiina oo markaasi sii korortay iyaduna sida ay warbixintu sheegayso inta badan haddana waxaa leeyahay iyadoo ay baahiyaha sii badan yihiin haddana hay-add waxay leedahay inta badan lama helo markii loo eego sanadihii lasoo dhaafay ee lacagahaasi abiilka loo yaqaano ama ay codsadaan hay-aduhu inta badan ma helaan oo waxa ay iyagu macquula in kala bar oo kale ama boqolkiiba afartan boqolkiiba konton waxsaas la mid ah inay helaan lacagtan taas oo micnaheedu tahay in dad badan oo iyagu gargaar u baahnaa aansan la gaari karin ama aan la gaarinba mar walba ama sanad kasta hadda meelaha focuska la saaraya meelaha diiradda la saaraya oo kale wadamo kala duwan ayaa markaasi qeyb ka ah afghanistan iyo suuriya iyo wadamo kale lakiin haddana oja oo kale waxay leedahay meelaha markaasi hadda maantadana jooga current emergencies ay leedahay waxaa ka mid ah koonfurta aanrahda waqooyiga etoobiya ayaa ka mid ah northern etoobiya ayaa ka mid ah sidoo kale waddanka soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha focuska la saaraya waddanka ukraine ayaa isaguna ka mid ah oo halkaasi dad badan ay ku barakaceen sida ay hay-addu sheegayso ay iyaduna uu yahay waddanka saddexaad ee ay diiraddu saarayaan waddanka sweden oo kale waa waddanka inta badan hadda ilaa iyo hadda gaarsiiyey ama gargaarka ugu badan gaarsiiyey ama lacagaha ugu badan bixiyey sidoo kale jarmalka ayaa ka mid ah wadamadaasi waddanka netherlands ayaa sidoo kale qeyb ka ah belgium isaguna waxa uu ka mid yahay wadamada inta ugu badan gargaarka ugu badan ku bixiyey iyo waddanka australia oo isaguna ah waddanka shanaad oo lacagaha ugu badan hay-adahaasi ama hay-adda oja oo kale hadda siiyey ayuu ka mid yahay dabcan waana sida hadda yuusuf aanu sheegnayba inta badan dadku hadda baahiyahoodu way sii bateen sida hay-addu sheegtay lacagaha loo baahan yahayna way sii badanayaan
waa tahay dhegeystayaal aad baad umahadsantay la socodkala ila jaanqaadka iyo xulashada idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ku mahadsantihiin dhegeystayaal shukran shukuuran wa shukran jaziilan saaxiibayaal dhammaantiin waad mahadsantihiin dhegeystayaal maalinta barito yaa ballan inoo ah dhegeystayaal inta ka hore waxaan naga tegaynaa sidaasi nabadgeliyo saaxibada marar barnaamijka iyo sidoo kale wararkaas aynay dhaafin haska bedelnaa barnaamijka dhegeystayaal idaacadda maalinta barito inta ka hore sidaasi nabadgelyo